warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacan subax wanaagsan dhegaystayaal qodobada aad ku maqli doontaan warkaiyo subaxnimo waxaa ka mid ah rayla odinga oo maanta hortegaya guddiga i e b c weerar ka dhacay magaalada muqdisho iyo khasaare ka dhashay iyo lix iyo toban qof oo ku dhimatay goob konteerada lagu keeniyo oo ku taal dalka bangaladesh subax wanaagsan intaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeena subaxnimo waa axad taaradun ay ku beegan tahay shanta bisha lixaad ee juun sanadka labada kun labaiyo labaatanka kusoo dhowaada qodobadaasiyo kuwo kale oo dhammaystiran musharaxa madaxweyne ee isbahaysiga zimiyo wan kenya raila odinga ayaa lagu wadaa inuu maanta warqadihiisa u gudbiyo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka i b c waxa uu abaaree tobanka barqanimo tegi doonaa xarunta bomas ee magaalada nairobi si guddiga i e b c uu u xaqiijiyo in ra-iisul wasaarihii hore ee dalka uu buuxiyey shuruudaha laga doonayo musharaxa madaxweyne afhayeenka xoghaynta ololaha madaxweynenimo ee raila profesor macao mutua ayaa sheegay in kadib marka ay kasoo gudbaan bomas ay isku soo bax siyaasadeed ku qaban doonaan nakuru dhanka kale gelinka dambe ee beri ayuu mister odingar si rasmiya usoo bandhigi doonaa qorshihiisa ku aadan waxyaabaha uu doonayo inuu u qabto kenyaanka haddii sagaalka bisha sideedaad ee sanadkani loo doorto xilka hoggaanka ugu sarreeya waddanka ee uu u tartamayo barasabkaas maamulka kisumu professor anyang nyongo ayaa xaqiijiyey in si rasmi ah loo shaqaaleysiiyey macallimiin dhan lix boqol lixdan iyo shan oo qaab qandaraas ah ku howlgeliyey barayaashan ayaa waxaa ka dhiga ama wax ka dhigaba dugsiyada hoose ee dowla deegaankaasi kisumu guddoomiyaha ayaa xusay in macallimiinta la siiyey warqado caddaynaya inay ka mid yihiin shaqaalaha joogtada ah ee kisumu sidoo kale waxa uu tilmaamay inay dhaqangelinayaan mashaariic dhanka tacliinta ah si dhammaan ardayda halkaasi ku nool ay firsad siman ugu helaan waxbarashada iyo weliba dhanka iyo weliba mashaariicda kala duwan agaasimaha waxbarashada ismaamulka gaarisa doctor koriyo xuseen cali ayaa ku baaqay in ardayda xaafadaha joogta oo iskuullada sare lacag la-aan ugu biirayaan amaba si lacag la-aana markaasi ugu biiri lahaayeen ay jiraan si loo sheego iskuullada markaasi la geenayo doctor koriyo xuseen ayaa sidoo kale dhallinyarada iskuullada sare markaasi waxa uu ugu baaqay inay ku biiraan goomaha waxbarashada
star f m ka dhagayso garbaharey mawjada ah siddeetan iyo sagaal dhibic eber
dhanka soomaaliya rag hubaysan ayaa xalay waxaa weerar ku bilowday bambagacmeed ay ku qaadeen barkontarool oo ciidamo ka tirsan kuwa booliiska soomaaliya ku leeyihiin agagaarka masaajidka turkiga ee ku taalla waddada u dhexaysa isgoyska fagax iyo xaafadda jamhuuriya ee degmada kaaraan ee caasimadda muqdisho dagaal kooban oo ka dhacay goobta weerarka lagu qaaday ayaa waxaa ku dhintay sida la xaqiijiyey wiil dhallinyaro ah oo waddada marayey halka uu jiro laba kale oo dhaawaca kana dhashay weerarka dadka deegaanka ayaa ku waramay in ciidamada booliska ay barta kontaroolka markaasi isaga tegeen intii uu socday dagaalka wallow markii dambe ay dib ugu soo laabteen dhowr jeer oo hore ayaa sidan oo kale loo weeraray barta kontarool ee ciidamada booliska ay ku leeyihiin agagaarka masaajidka turkiga waxaana inta badan ku waxyeelooba dad shacaba wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa markii labaad fursad waxbarasho iyo aqoon koror siyaasiisay arday dhigta jaamacadda ummadda qeybta saxaafadda ardaydan oo tiradoodu gaaraysa ilaa iyo labaatan arday ayaa waxa ay ku jiraan qeybihii ugu dambeeyey ee waxbarashadooda waxa ay noqonayaan kuwii labaad ee wasaaradda ka hela fursad noocan ah iyadoo ayna tani ku markaasi waa tani kuwii ka horeeyey ay ka howlgalaan warbaahinada dalka qaar ka mid ah mas-uuliyiinta kasoo qaybgashay munaasabada kooban oo lagu soo dhaweynayay ardayda oo uu ka mid yahay wasiirka warfaafinta cusmaan abuukar dube ayaa goobta ka hadlay annaga haddaan nahay qaybta saxaafaddana wasaaradda aan leenahay online minister no ah waa wasaaraddan sidaa daraaddeed waxaan idinku soo dirnay tiimkan laba iyo labaatanka arday ah oo maraya semesterka toddobaad waxaa u dhima semesterka siddeedaad ilaa iyo waxaan rabnaa insha allah inay agtiina ay ku qaataan lailes internship ah, ilaa iyo dhammaadka sanadkan december sanadka hadduu ilaah yiraa oo ah waxaa naga dhiman waxaan joognaa bishii lixaad aan joognaa lixdaas bilood inay agtiina joogaan baraatig ku qaataan een hesh- isfahamkii dhex maray wasaaradda iyo jaamacadda ummadda soomaaliyeed ee ku saabsanaa een in halkan lagu tababaro ardada saxaafadda oo loodkii idinku horreeyeyna ku tababarteen wasaarad ahaan waxaannu maamul ahaan diyaar u nahay inaannu fulino heshiiskii jaamacadda iyo wasaaradda ee wasiirku hogaaminayey farxad iyo yididiilu ayay noo tahay inaad maanta noo timaadaan tiim baa nala joogay tiimkii nala joogay idinka horreeyey waxay ku joogeen sharaf iyo shaqo iyo waxqabad iyo mi- midhahoodii iyo tamaradoodii oo la arkay ilaahayna waxaan ka rajaynayaa tiimkan cusubna sidaa iyo si kasii badan inay noqdaan jeedinayaan si gaarana aan uga sii ballami doonnaa in aada laydiin soo dhoweeyo in laydinla shaqeeyo in albaabadoo dhan laydiin furo in qalbiyadana laydiin furo si aad uga tagtaan halkan idinkoo tababar fiican qaatay oo kalsooni fiican qaatay oo tijaabo fiican qaatay ugu dambeyn ugu yaraan toban iyo lix qof ayaa ku dhinteen ilaa boqol iyo toddobaatan kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii uu dab xoogan ka kacay goob lagu kaydiyo konteyrada oo ku taal waa dhankaasi iyo bangaladesh sida ay saraakiisha sheegeen sarkaal ka tirsan waaxyaha dabdamiska ee waddanka bangaladesh oo lagu magacaabo jalaal axmed ayaa sheegay in dabka uu ka kacay goob lagu kaydiyo konteynerada oo qiyaastii afartan kilomitar u jirta dekeda muhiimka ah ee jatagong ee dalkaasi wararka ayaa intaa ku daraya in tirada dhimashada ay sii kordhi karto iyadoo qaar ka mid ah dadka dhaawacmay ay xaaladoodu aada u liidato qaar ka mid ah boqol toddobaatan qof ayaa dhaawacyadu kala duwan soo gaareen ayaana waxaa ku jira afartan dabdamis ah iyo weliba toban booliis ah waxaa sidoo kale goobta ku dhintay saddex ka mid ah waaxyaha dabdamiska warbaahinada maxalliga ah ee dalka bangaladesh ayaa laga soo xigtay in tirada dadka ku dhaawacmay ay gaarayaan ilaa iyo saddex boqol oo qof kooxaha gurmadka deg dega ah ayaa weli ku dadaalaya sidii ay dabka u damin lahaayeen iyadoo saraakiisha caafimaadka ay ka qayb qaadanayaan daweyn- waa daweynta dadka dhaawaca ah